لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسوجنا كتاب تقريب الخصوم وعن كدح جرني فاسدك فاسدك marka hadduu shaygan faasid yahay ama cibaadaha ahaado ama mucaamalaha ahaado uma banaana qofka mukallafka ah inuu galo ibtidaa'an isagoo ku dhex jira hadduu faasid noqdana ama marka hore uu faasid ahaaye muusan ogeyn ee markuu dhex galu ogaaday kadib uma banaana inuu sii wada markuu ogaaday inuu faasid yahay kadib marka horena isagoo og inuu faasid yahay uma banaana inuu bilaaba واstdl wuxuu dliishaday almuصنifu sheika muصنifka ah ee kitaabka alifay alusul min cilmi اusul waa cutaymiin calىa dalika taxriimkaas wuxuu udeliishaday bialaaثaةi adila saddex dliil saddex dliil ayuu u deliishaday alawelkan ugu horeeya anahu dukuulkaas gelitaanka oo la galo shay xaaraam ah min tacadi xuduud الlah ilaahay soohdimihiisoo laga tallaabo laga gudbuu ka mid yahay alawalkan ugu horeeya anahu ana adukhuula fii mucaamalatin muxaramatin aw cibaadatin faasida in la galaa min tacadii xuduud illaah ilaahay xuduuddiisoo laga gudbuu ka mid yahay wadalika atacadii tacadi xuduud illah xuduudda alloo laga gudbaana muxaramun weeye wadalika ey tacadi xuduud illah ilaahay xuduuddiisoo laga gudbaana muxaramun shay la xaaraamtinimeeyey weeye liqowli ilaahay qowlkiisa u daliila in xuduudda in laga gudbaa inay xaaraam tahay tacaala ilaah waa sarreeyaa ilaah wuxuu ihi subxaana waman yacsi allah qofka allah caasiya wa rasuulahu rasuulkiisa caasiya wayatacadax xuduudahu soohdimihiisana ka gudba yudkhiluhu allah wuxuu gelinaa naara naar naar ayuu gelinaa khaalidan xaala uu ku waarayo qofkaasu ayuu gelinaa fiiha naarta dhexdeeda uu ku waaraa walahu qofkaas waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun ihaanaysta athaani kan labaad oo uu shiiku u deliishaday athaani addaliilu thaani annahu ay dukhuul fi fi lfaasid in faasid la galaa itikaadun ka dhigasho weeye liaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa laga dhigto huzuwan mid lagu jeesjeeso annahu ay dukuula fi lfaasidi shay faasida in la galaa itikaadun ka dhigasho weeye liaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa laga dhigto huzuwan mid lagu jeesjeeso wa huwa itikaadu aayaatillahi huzuwan in aayaadka alle laga dhigto wax lagu jeesjeesaana muxaramun waa shay la xaaraamtinimeeyey liqowli ilaahay qowlkiisa u daliila inuu xaraam yahay in aayaadka alle lagu jeesjeestaa tacaala ilaah waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi subxaana walaa tattaqiduu ha ka dhiganina aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa huzuwan mid lagu jeesjeesta ha ka dhiganina athaalis kan saddexaad oo uu deliishaday musanifka in waxa weeyaan faasid la gala inay xaaraam tahay annahu ay dukhuula fi lfaasid faasid in la galaa laysa min sharci illaah ilaahay sharcigiisa ka mid ma ahan wa xukmihi ilaahay xukmi xukunkiisana ka mid ma ahan wa kullu maa shay dhammaantiis kaana ahada kadalika sidaas oon sharciga alle iyo xukunka alle ka mid ahayn fa huwa baatilun waa baatil baatilun waa baatil faasidun waa faasid walihaadaa sidaas daraaddeed inaan la geli karin shay faasid ah ankara wuu inkiray annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam cala aladiina dadkii ishtaraduu shardisteen shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysad aan ku sugnayn fii kitaab illah ilaahay xukunkiisa kitaabka xukunka alloo dhan aa loola jeeda xukunka alla qoray oo dhan aa loola jeedaa e yani wuxuu la jeedaa fii xukmi illaahi yani wuxuu ku fasira kitaab allah yani wuxuu la jeedaa fii xukmi illah ilaahay xukunkiisaan ku jira iyo wadiini diinkiisa faqaala nabigu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qoomyaal xaalkoodu muxuu yahay qoomyaalkaasoo yashtariduuna shardisanayaan shuruudan shuruud shuruuddaasoo laysat fii kitaab illaah ilaahay kitaabkiisaan ku sugnayn kitaabkan waxaa loola jeeda xukunka allah nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama maa shaygii kaana sugnaada oo min shardin shardi ah shardigaasoo laysa fii kitaab illaah ilaahay xukunkiisaan ku sugnayn فهو شرطigaasu baaطil baaطil weeye وain kaana walow kaana haba ahaado shardigaasu miata shardin boqol shardiba ha ahaado saddexdaas wuxuu u daliishaday faasid inaan la geli karin ama cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaado alraabica mas'alada afrayda oo faasidka looga hadlaa wuxuu ka soo hadlay waxa weeyaan xaggii luqadiisii iyo istilaaxiisii wuxuu ka soo hadlay aahaartiisii wuxuu ka soo hadlay ficilka oo faasidka la sameeyo saddexdaasuu horay uga soo hadlay tan koobaad tacriifkii u ahaa kan labaadna waa aahaartii kan saddexaadna waa ficlulfaasid alraabica mas'alada afrayda alcalaaqatu waa calaaqada ka dhaxayda bayna alfaasid waalbaatil marka calaaqa calaaqa bifatxi lcayn haddii la yidhaahdo waa asilatu bayna shay-ayn almacquula waa silada labada shay ka dhaxayda oo macquulada ayaa la yidhahdaa calaaqa bifatxi lcayn haddii la yidhahdo cilaaqana waa asilatu bayna shay-ayn almaxsuusa waa xiriirka laba shay ka dhaxeeyo ishu qaba karto sida waxa weeyaan suunka lagu qaado seefta oo kale cilaaqa la yidhaha cilaaqatu sayf a la yidhahdaa marka cilaaqada haddii xiriirka labada shay ka dhexeeya asilatu bayna shay-ayn hadday macnawiye tahay oo shay macquulaad tahay calaaqa la yidhahdaa bifatxi lcayn hadday shay maxsuusa ah oo la taaba kala tahayna cilaaqa la yidhahdaa bikasri lcayn a la yidhahdaa marka hadda tan waa bifatxi lcayn ila waa macne qaraabada labada qof oo ka dhaxayda zawjay zawjada calaaqada ka dhaxayda kuwaasoo dhan oo macnawiga maxabada iyo kuwaasa waxaa la idhahdaa calaaqa alraabicatu mas'alada afrayda alcalaaqatu waa calaaqada calaaqadaasoo bayna alfaasidi walbaatili faasidka iyo baatilka ka dhaxayda alfaasidu faasid iyo walbaatilu baatil lafdaani waa laba lafdi labadaas lafdi oo mutaraadifaani isfangalaan fi istilaaxi istilaaxa dhexdiisana isku fangalaan labadaas lafdiyo calaa macnan macno ku sugnaaday macnahaasoo waaxidin keligiisa cinda jumhuuri اlusuuliyiin culammada usuuliyiinta mucdamkooda agtooda waxa weeyaan alfaasid waalbaatil waa laba lafdi oo mutaraadifaan ah xagga istilaaxa oo hal macno wada tusaya mutaraadifaan waxaa la idhaahdaa labada lafdi oo lafdigu kala duwan yahay isku musamana tusaya isku m musame ama hal daas ama hal macno wada tusaya aa la yidhaha mutaraadifaan alfaasidu faasid iyo walbaatilu baatil lafdaani waa laba lafdi labadaas lafdi oo mutaraadifaan isfangaleen fi istilaaxi xagga istilaaxa isku fangaleen calaa macnan labadaas lafdi oo calaa macnan macno korkiis ku sugnaaday macnaho waaxidin keligiisa cinda jumhuuri usuuliyiin usuuliyiinta agtooda ayayna mutaraadifaan ku yihiin wayastatnawna waxay soo reebaan jumhuurtu min daalika taraadufkaas mawaadica meelay ka soo reebaan mawaadicdaasoo yasiratin yasiiratan oo fudud masir oo aad u yar yasiir hadda qaliila loola jeeda mawaadica wayastatnuuna jumhuurtu waa soo reebaan min daalika taraadufkaas mawaadica meelay ka soo reebaan mawaadicdaasoo yasiiratan oo yar oo qaliilo ah minhaa mawaadicday ka mid ahaadeen mas'alatan lama masalo idan marka maxsuura fi mas'alatayni maaha waa tafriiqa la kala farqinaha xataa cinda aljumhuur waxa weeyaan labada mas'alo kuma xasilisana ee labada mas'alo waa ka mid waa kuwa ugu caansan oo ugu bidhaanta dheer ee waxa weeyaan labada kaliya maaha minhaa mawaadicdaasay ka mid ahaadeen mas'alatani laba mas'alo alulaa mas'alada ugu horayda fi lixraami xirashada ayay ahaatay bilxaji xaj la xirto xaj inuu qofku xirto weeyaan mas'alada ugu horayda xaytu meel faraquu ay kala farqiyeen baynahumaa bayna alfaasidi waalbaatil bianna alixraama xamashada ixraamka alfaasida ee faasidkaa maa xaj weeye wadi'a uu galmaday fiihi xajkaas dhexdiisa maada xaj ku rid ama ixraam ku rid waa isku macno oo xaj la xarmaday weeye markaasuu yidhi bianna alixraama ixraamka waxay ku kala farqiyeen bianna alixraama ixraamka ixraamka alfaasida faasidka maa ixraam weeye wadi'a uu galmooday huwa wadi'a uu galmooday almuxrimu daasa faacilkiiya maa ixraam weeye wadi'a uu galmooday fiihi ixraamka dhexdiisa almuxrimu qofkii xarmaday bilxaji xajka qofkii xajka xirtay aa galmooday oo galmoosha sameeyey goorma qabla taxalluli alwal xalaal noqoshadii hore ka hor xalaal noqoshadii hore ka hor ayuu galmooday oo lagu xalaal noqdo bificli snayni laba samayntood labadoo min talaatatin saddex ka mid a wahiya saddexda laba ka mid a haddii la sameeyo la xalaal noqonaa arramyu tuuridda weeye oo jamratulcaqaba toddoba dhagax lagu tuuro waalxalqu xiirashada aw itaqsiiru ama gaabinta weeye wa dawaafu lifaadati weeye maca sacyi marka ixraamka faasidka wuxuu yahay ixraam qofkii xajka xirtay uu galmoosho sameeyey taxallulawal ka hor taxallulawalna wuxuu ku soo xasilaa maalinka tobnaad saddex camal laba ka mida marka la sameeyo saddex camal maanta tobnaad afar camala la sameeya laakiin mid kamiduu taxallulka shaqo kuma la yidhahda waa dabxigii afar camala la sameeya afarta camal waxaa ugu horeeya jamratulcaqaba dhagaxa lagu tuuro waxaa ku xiga neefka la qalo waxaa ku xiga tinta la jaro ama la xiiro waxaa ku xiga oo u dambeeya dawaafkii sacyiga saasayna u kala horeeyaan oo sunnada ah laakiin si kastoo loo kala hormariya waa ansaxaya si kasta haddaad madaxa kasoo bilowda haddaa dhexda ka bilowda isku mid waa ansaxayaan ifcal walaa xaraja nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam dadkii kale hormariyey dhammaan waa la kala hormariya nabiga waa la wada weydiiyey mid aan mid laga hormarin lama jiro mid walba qof baa si u kala hormariyey kii yimaadaba nabigu wuxuu dhahay ifcal walaa xaraj markaasaa qaar waxay moodeen xajka o dhan ba inuu yahay ifcal walaa xarji nin aaba kitaabka alifaadeer ifcal walaa xarji la yidhaha asaga dhanba waxaa rabta haddaa rabto carafado diyaarad ku duula iska dulma khalaas carafa istaagta ifcal walaa xarji anagu yidhi laakiin taas culummada haddana kutub kaley ku ridiyeen isagana oo ifcal walaa xaraj waa intii nebigu yidhi adigu moogtahay shaaric ma tihid sharcigii waxa weya lagumana waxyoodo ifcal walaa xaraj nabigu markuu dhahayo maahan hawe iska hadlayda wuxuu aha waxyi loo soo waxyoodo ku hadlaayo marka ifcal walaa xadku intii nabigu yidhi waa inay noqotaa markaasu wuxuu yidhi waxay ku kala farqiyeen xayu meel ay kala farqiyeen xayu meel faraquu ay kala farqiyeen baynahumaa faasidka iyo baatilka waxay ku kala farqiyeen biana alixraama xarmashada ixraamka alfaasida faasidkaa maa ixraam weeye wadia uu galmooday fii ixraamka dhexdiisa almuxrimu qofkii muxrimka ahaa bilxaji xajna xirtay wuxuu galmooday qabla ataxalluli alwal xalaal noqoshadii hore ka hor bificli snayni laba samayntoodna lagu xalaal noqdo labadoo min talaatatin saddex ka mid a wahiya saddexda laba ka mida lagu xalaal noqdaa alramyu waa tuurashada jamratulcaqaba la tuurto maantaas hal midaa la tuuraa buuraha kale lama tuuro waalxalqu iyo xiirashada oo waxa weye awi taqsiiru labadan waa hal mida isku yihiin ama xiiro ama gaabso wey iyo wadawaafu lifaada saddexdaas laba ka mida markaad samaydo ayaad waxa weya taxallul awal xalaal noqona oo qofka xaajiga waxa u xalaal noqonaa maasi wa nisa wixii ka soo haray wixii jimaac iyo ku saabsan wixii ka soo hara u xalaal noqona ayaa u xalaal noqonaa qofka xaajiga ayaa u xalaal noqona markuu laba sameeyo walbaatilu marka kaas faasidaa la yidhaahdaa walbaatilu baatilna alixraamu xarmasho weeye alladii ixraamkii irtada uu ridoobay huwa muxrimkii fiihi ixraamka dhexdiisa can ilislaam islaamkii uu ka ridoobay walciyaadu billaah ilaahay buu ahaaday magangalka laga magan galo riddadeed wa wejhu tafriiqi qaabka loo kala farqinaa baynahumaa bayna alfaasidi waalbaatili qaabka loo kala farqinaa ana alawala midka hore oo faasidkaa ana alawala kan hore ee faasidkaa tataratabu waxaa ka dhalane calayhi korkiisa aahaaru maahan aahaartiisia ka dhale laguma dhihin aahaar kale ka dhalane maahan aahaartiisii ka dhalanna waaba faasidba afaartiisii oo ahayd waxa weeye baraa'atu dimma wa suquutu dalabi taasoo ka dhalane laakiin aafaar kalea ka dhalanaya axkaam kale weeye waxaa ka dhalana markaasuu yidhi wa wejhu tafriiq qaabka loo kala farqinaa baynahumaa bayna alfaasidi waalbaatili ana alawala midka horoo faasidkaa tataratabu calayhi waxaa ka dhalane aahaarun aahaar aahaartaasoo min wujuubilmudiyi in lagu sii socda waajibnimadeeda ah fiihi faasid xajkan in la dhammaystiro aa waajiba oo lasii wado iyo wa iyo wadabci badanati neef geela in la qalo iyo wadabci badanatin neef geela in la gowraco wa in kaana haba ahaado faasidkaasu wa in kaana xajka faasidkaa haba ahaado laa tataratabu midaysan ka dhalanayn calayhi korkiisa aahaaruhu aahaartiisii oo xihaabo looga qasdi jiray aahaaruhu aahaartiisii oo min baraa'ati dimma in dimadu ku beri noqonaydo ah wa suquuti dalabi dalabki inuu dhacaayo ah taasu ka dhalane laakiin aahaar kale wey midda ka dhalane walihaada inaan aahaartii sharciga ahayd ka dhalan darteed yejibu waxa waajib ah qadaa'uhu xajkaas in la qalleeyo watani midka labeeye marka oo baatilka midka baatilka wataani midka labeeye wujuuduhu kahelidiisu ka adami weyntiisa lamid macnaha wax kama jiraan wey isaga wax ka dhalanaa male waaba soo islaam qof laleeyaho hadda axkaam kale u taallaba wataaniyatu mas'alada labayda oo ay ku kala farqiyeen jumhuurtu faasidka iyo baatilka fii caqdi nikaax nikaaxa gunidiisa ayay ahaatay xayثu meel faraquu ay kala geeyeen culummadu baynahumaa bayna alfaasidi wاlbaaطil biana alfaasida waxay ku kala geeyeen biana alfaasida nikaaxa faasidkaa maa nikaax weeye ikhtalafa alfuqahaau fuqahadu ay isku khilaafeen fii fasaadi fasaadkiisa wadalika mihaalkii kanikaaxi waa nikaax oo kale nikaaxaasoo bilaa weliyin weli la-aan ahaaday nikaax bilaa weli ah waa isku khilaafeen oo xanafiyadiyaa khilaaftay ow amase bilaa shuhuudin ow nikaaxi nikaax nikaaxoo bilaa shuhuudin markhaati la-aan ahaaday iyo wa nikaaxi ummi lmasniyi bihaa islaantii uu ka zinaystay hooyadeed nikaaxa uu guursadoo kale islaan uu ka zinaystay hooyadeed ma guursan karaa khilaafaa ka jira qaarna waxay leeyin waa sodohdiisa iyuu guursan qaarna waxay leeyin sodo meeshaan ma taalle waa inuu iska guursadaa marka khilaafun baa ku jira intaasaa laga rabaa khilaafkaas ayaa ku jira وشان لا يعترض المثال وإذ قد كفى الفرض والاحتمال مثال كما قلت المثال إذ كفرض يلا يسكى مثالك ها أسأل لما اعتراض على المثال والنكاح المجوسي أو كله نكاحات المجوسية ضع اختلاف كتير قارن حين وعن صحي ذا هو وحويان أهل الكتاب يلا وحن بارا هو كله آه قارن حين ور مجوس أهل الكتاب ما هنو ما اللي بيسكروا marka waa uu nuux khilaaf ah iska jira way taa raaji qubaha haba inaysan banaanayn والباطل باطل marka kaas waxa la yiraahdaa oo qaacida u ah nikah ay isku khilaafeen fuqahadu والباطل نكاح باطل كا ما نكاح weeye اجمع الفقهاء فقهاء ay ku ijmaaceen ala butlan باطل madiisa وذلك مثال كنكاح المعتدة gabadhi cidda tirtay nikaxeedo kale weeye min طلاق طلاق ka cidda tirtanayday oo wafaatin ama dhimasho laga dhintay ka cidda tirtanayday gabadhaasoo kale guur lama yidhaahdo maba qarto nikaax ma qabto ma qabtaba nikaaxda iyo wa nikaaxi lummi hooyadiis inuu guursadoo kale iyo iyadiisii hooyo way isku mide iyo walukti walaashiis inuu guursadoo kale iyo waljamci inuu isku keenoo kale wa bayna ukhtayni laba wada dhalatay labadaaso alxura xuratayni oo laba xor ah fi nikaaxi nikaxna uu iskugu keeno waa ijmaacasna inuu faasid yahay hadduu iskugu keeno nikaax laba gabdhood oo xor ah marka hadduu kala hormariyeyna oo unta mid guursaday asagoo midaanu ku nikaaxsan tahay uu midda kaleeto nikaaxsan maago kan dambaa faasida kii hore waa ansaxay kan dambaa faasid oon qabanay haddii isku mar lagu nikaaxiyo oo waxa weye aabbihii dhalaya wuxuu leeyahay labadayda gabdhoodaan kugu nikaaxiy uu leeyahy markaasuu leeyahay waa aqbalay ana labadaas nikaaxooda oo isku mar laga dhigana labadoodu waa faasid oo labadooduba faasid waa ka daran yahin waa baadille baatil wey labaduba waa baatil alele waxba kama dhicin say isku mar yihiin hadday kala horeeyana midda hore nikaaxu dhacay midda hore uu nikaaxu dhacay markaasuu wuxuu yidhi marka qaabka loo kala farqinaa wa wejhu farqi qaabka loo kala farqinaa baynahumaa bayna alfaasidi waalbaatil ana nikaaxa nikaaxa nikaaxa albaatila baatilka ah laa yataratabu kama ratibmo kama dhasho calayhi korkiisa shay-un hal shay shaygaasoo min aaaari nikaax nikaax aataartiisii ka mid a wadalika kaasuna multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi lfaasidi faasid khilaaftiisa faasidkuu khilaafsan yahay fa maalan fa umailuka waan kuu tusaalaynaa maalan tusaale ahaan tusaalan ku siinaa almaratu islaanta idaa tuufiya haddii laga oobsado canhaa islaanta xaggeeda man nin haddii laga oobsado caqada guursaday calayhaa islaantan caqda nikaaxi nikaax guurkiis nikaaxaasoo baatilin baatil ah laa yajibu ku waajibi maa calayhaa korkeeda cidda tuufad inay ciddo ka tirsato ma ku waajibaydo la dhihimaa ka ciddo tirsa maxaa maba qabiinba nin islaameed oo dhintay u ahaa shaqa iskuma lahayn labadooda marka ka ciddo tirsa la dhihima wadaalika kaasuna multabisun wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi man gabarh khilaafkeed tuufiya laga oobsaday canhaa gabadha xaggeeda man nin ayaa laga oobsaday caqada nikaaxsaday calayhaa korkeeda caqda nikaaxi nikaax caqdigiis nikaax oo faasidu faasid nikaax faasida ninkii ku qabay laakiin hadduu ka dhinto yaysanba dhaxli dhaxli mi ila ma qabini laakiin ka ciddo tirsaa laleey waa ka ciddo tirsane waa uu masaafaystay waa dhintay dhaxal kuma ay laha asna ma dhaxleen hadday horumari laheen oo waxaa isdhaxla labada isqabta laakiin waxaa la leeyahay ciddo tirsan gabadhiyo oo waxa weye nikaaxa faasidka culamada waxay yidhahdaan axkaamta qaybna wuxuu la wadaagaa nikaax saxiixa qaybna wuxuu la wadaagaa baatil oo meesha u dhaxayda wey masaa'il badan uu saxiixa la wadaaga gabadhi cidday tirsane ilmaha nasabkooda waa la suga ee la dhihi ma waa waxa la dhihi ma ilmaha nasabkooda waa la sugaa islaantaas hooyadeed waa ka xaribni oo sadohay noqonee sharcan oo dib uma guursan karo intaasoo dhan wuxuu ku waa ku waafaqaya nikaaxi saxiixa faad waxa baatilkiina wuxuu ku waafaqaya ma dhaxli karo oo isma dhaxleen labadooda waxa weye ma wada joogi karaan oo ajnabiya kale yihiin oo xaaraanay kale yihiin isma banaan inay wada joogaan masaa'il badan oo sidaasana baatilku kala mid marka masalo udhaxayda wey markaasuu yihi fayajibu waxaa waajib ku ah calayhaa gabadhii nin faasid ku qabay ka dhintay alciddatu ciddo wakadaa sidaasoo kale yaqacu waa dhaca adalaaqu waa qowl xanaabiladu ay qabaan dalaaq waa ku dhacaa middan faasidka waa furi karaa heli laakiin waxa weyan aimo badan sida isxaaq ibnu rahwey waxay leeyihiin maya dalaaqna ku dhici ma gabar la qabaa dalaaq ku dhaca ninku gabadha mana qabin see kaga dhaca xarig xirmaya la furaa xarigu maba xirna saasuu leeyihi waana qowlkaas qowlka raaji xagga daliilahan marka laakiin xanaabiladu dalaaqa ku dhacay leeyihi dalaaqaana faa'iidada faa'iidada ku jirta xaytaa leedi gabadhi ninkii kuma nikaaxsane waxay yidhaahdeen waxaa loogu danaynaa gabadha marka la kala diraayo waxaa la leeyahay waryaa fur aa la leeyahay markaasu fura gabadhaa loogu danaynaa ninka dambo guursa inuusan ka waswaasinaa la rabo ilaa mid iska caamigaa jiro isla ama kii hore qaba oo musaafaysa marka kaas dambo caamiga ah oo gabadhan ka waswaasi lahayaa laga celina waswaas si ay u furanta gabadho ninkii raba u guursado xoogaa waswaaskaasa lagula dagaalama oo gabadha hadhow cuqabad ku noqon kara maaha ninku gabadha ma qabin gabadha hadduu qaba haysaa la dhihi laha wakadaa sidoo kale yaqacu waa ku dhaca adalaaqu dalaaqi cala almankuuxati gabadhii waxa weyn la guursaday binikaaxi nikaaxaasoo faasidin faasida wadaalikaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi man gabar khilaafkeed mukixad la guursaday fii nikaaxin baadilin fa ina dalaaqa dalaaq laa yaqacu calayha kuma dhaco wahiya ayadu soo qadaro kaman qofay lamid tahay laysa daata zawjin aan nin lahayn gabadha nin lahaynay lamid ayada dalaq ma qabto nin islaamida jinabiyuu ka yahy wayufariqu way kala qaadaan alxanafiyatu xanafiyadu bayna alfaasidi faasid iyo walbaatil baatil wayufariqu way kala qaadaan alxanafiyatu xanafiyada bayna alfaasidi faasid iyo walbaatil baatil fil mucaamalaatay ku kala qaadaan cibaadada jumhuurtay lamid yihin cibaadada jumhuurtay lamid yihiin faasid iyo baatil waa iskugu mid laakiin mucaamalaadka oo baabu nikaaxna aan ahayn weliba ay ku kala qaadaan ayagu mucaamalaadka oo aan baabu nikaaxna weliba ku jirin ay ku kala qaadaan baabu nikaax hataa kuma kala qaadaan jumhuurtay kala mid yihiin baabu nikaax jumhuurtay ku raacsan yihin iyo cibaado wixii ah labadaas wayufariqu way kala qaadaan alxanafiyatu xanafiyadii bayna alfaasidi faasid iyo walbaatil baatil fi lmucaamalaati mucaamalaadkay ku kala qaadaan faqad oo kaliya oo cibaado kuma kala qaadaan waxayna ku kala farqiyaan biana alfaasida faasid ma shay weeye shay weeye mucaamala laga hadla hadeer shurica la jideeyey biaslihi shaygaas asalkiisii alfaasidu fasid maa shay weeye shurica la jideeyey biasli asalkiisii la jideeyey asalkiisii sharcigu waa ogolaaday duuna wasfihi sifadiisa ka sokay laakiin sifadan loogu mucaamilaa sharcigu diiday sifadan hadda labadan qof ugu mucaamaleen sifadaasa sharcigu diiday laakiin asalkiisa sharcigu waa ogolaaday misaalka ayay ku caddaa doontaa wadalika mitlu ribaa oo kala duway dir waa ribadoo kale ribada ma og tahay hal madaal oo qamardi ah laba madaal oo qamardiya in lagu gabo waxa weeyaan sharcigu waa diid laakiin waxa uu diidaya maahan asalka beeca oo ah madaal qamardiya in madaal qamardiya lagu gabaa waa banaan sharciga asalka beeca ma diidan marka qamardi qamardi lagu gabo laakiin muxuu diidan yahay sifadan oo ziyaadada madaalkan dheeraadka intaasaa sharcigu diidaya soo maa marka kaasaa fasil layahay waa kaasaa fasil asalka qamardi qamardi waa lagu gadan karaa beriis beriis waa lagu gadan karaa soo ma jeed waa banaan laakiin waxa weeyaan siyaadadaas sifadaa siyaadadaah sharci u diiday kaasaa la yidhaha fasil kaasaa la yidhaha fasil walbaatilu baatil maa shay weeye lam yushrac aanba la jiday biasli asalkiisa iyo wawasfi sifadiisa waa waxaan asalkiisana la jiday qaabka loo kala gadanayana aan la jiday midna aan sharcigu ogolayn misaal wadalikaas mitlu baycilmajhuuli uu yidhi waa laga fiicna misaalkaas bayculmajhuul nuuci hore wey oo ah waxa weeyaan maa shurica biaslihi wa munica biwasfihi wey maxaa yeelay fiiri hadda marka la gadayo booskan laga jaahilka yahay ama hashan laga jaahil yahay ama baabuurkan laga jaahil yahay marka la gadayo baabuurkan asalka in la gadaa waa banaanta laakiin sharci wuxuu diidaa waa jahliga sifadan wey idan marka waxa wey misaal wuxuu tan u yahay kii hore tan uma noqon karo tan maxaa u misaala ka bayci almaytati walkhinziir waa kaasaa ka bayci almaytati waxa weeye bakti ugaarkii xala toos ku soo qabatay waa kaa dhintay markaasaad u soo gowracday markaasaad suuqa keena waa xaaraan ama khinziiran soo qabataad waxaa leeda gaaladan ayagu waa iska cunaan ayagan ka gadaan anuma cunin aniga cuni maaye gaalkaanan ka gadaa huley midaa dadaba ka ganacsaday mogtin gaalada u keena marka waa xaaraan wey allihii xarimay cunitaankooda abeecana xarimay ma banaana marka waxa weeyaan wax asal kaba la xarimay waxaa la leeyahay ka bayci almaytati walkhinziir wey iyo wa bayci alxamli fii batni ummihi saas oo kale sharcigu uu nasgareeyey asal kaba aan la ogolayn ka bayci alxamli fii batni ummihi waxa weeyaan ilmaha uurka caloosha ku jire ama halha ku jireen ama wax ku jireen sac ama riha ku jireen sharcigu waa xarimay ka bayci alxamli fii batni ummi kaasoo kale weeye midka asalba la xarimo sharcigu diid kuwaas weeye ama baycu lmajhuul wuxuu ka mid yahay mimaa munica liwasfiu ka mid yahay midka asalka la diiday maa wasfigan oo jahliga bisa lagu diiday marka misaalkaa sidaasa sawaab wa banaa way dhiseen alxanafiyatu xanafiyadu calaa hada tafriiq tafriiqan tafriiqan xukunay ku dhiseen axkaamaa ka dhalanaya alأwl xukunka koobaad ana albaaطila baaطil laa yumlaku laguma milkiyo bilqabdi qiblooshada shayga hadduu baaطil ya oo waxa weya baktiga inta qof soo gaday suuqa keena hal ka baktiday uu inta soo gawraco hilibkeedii suuqa keenay waa gad lacagtii waa qiblooday hilibkiina dadkiu siiyey weligiisma milkinayo lacagtaas xaaraan weyd booliyu ku haysta ayu maalinuu toobad keeno waa inuu iska celiyo qofkii lahaa hooyadu kiile ka gaday waa inuu raadiyo fara ka saaro duu waayana waa qof xaaraan gacanta ku haya dadkii lahaana aan aqoonin uu iska sadaqeeya iska bixiya si uu taqallus u sameeya isaga sadaqa maahane waa inuu ka taqallusaa marka qabdi laguma milkiyo baatil waayay gacantayda soo gashay meelan geeya ma aqan laguma milkiyo baatil kaas waa baatil bikhilaafi lfaasid faasidka khilaafkiisa fa inahu faasidka yumlaku waa lagu milkiya yidhahdaan bihi bilqabd ahlan faasid duu gacanta kusoo galaadaa iskale faasidka waxa weeye ka bayci majhuul waxay yidhahdeen shay majhuulaha la gaday khalaas lacagtii waa la kala wareegay kamana badeecadii majhuulka uu ka hayo gacanta ku dhigo kadib uu arkay waxay leeyihin waagii hore faasid ha ahaato mar haddii la kala qaatay iska ha socoto saasay leeyihin laakiin wax war nuurle maa warkaas xanafiyadu marka taas waa miday yidhahdeen athani ana albaatila baatil laa yumkinu suurtagal ma ahaan tasxiixu in la saxiix yeelo waxay idhahdeen baatil hadduu dhaco beecaano ma dhici karto in la saxo waa in laga laasa dawad kale male lama sixi karo بخلاف الفاسد وذلك صمود قبيس ومد كلها بخلاف الفاسد فإنه فاسد يمكن وحا سرطقال تصحيح إلا الصحف فمثلا تصالا كسينا من أغرب منك أماهيو دينية درهمين لراشر بثلاثة صدح آه لراشر نسية مركز سويري لباب بلاد لمقنو هذا الصدح يكين صدح لي الله كان وجب عليه وحا واجب كوه رد الدرهمين dirhamkii in la soo celiyo dirhamkii azaaidi zaaidka ahaa liyaصixa alqardu si daynku sax u noqdo waajib waxa waa la sixi karaa fasidka ila ma ogtahay qofkan laba shilin inuu qof dayniyo asal sharcigu waa ogola soo maaha laakiin wasfiguu diiday sharcigu oo ah shilinka dheeraadka uu ka suganayo waxay leeyihin marka waa la sixi karaa isaga waxay leeyihin xanafiyadu waa la saxa waxa weeyaan ribay ku kala mucaamileen ninkaan waa nin oo lacag boqol dollari dayn u yidhi markaasuu yidhi haddee dayn anugu nin walba hantiisu uxisaaban tahay boqolka waa gudoomiyaan boqol iyo toban iska keen bil markaa joogto waa uu ka qaat waxay leeyihiin waxa weeyaan tobanka ka tanaasula laleeyahy qofkan markuu ka tanaasulo dayn saxay noqone jumhuurtuna waxay leeyihin maya waxaa laleeyahy kala horta kala celiyo beec cusub gala to waxaan faasigu ahay wax ka jira ma lehe baatilaad samaydeyne baatilna dawadiis waa in laga laabto in la dhex taagnaado ma ah marka waxay leeyihin jumhuurtu waxay leeyihin ka laabto hala kala celiyo xanafiyadu waxa leeyahay waa la saxa ah hal kala celina waxa weyn sida u kala haysan waxa leeyahay qaybta siyaadada waxa weyn soo cel khalas laakiin waxa yiraahdeen baadil meel laga sixi karo ma leeyahay waa kaas fasid wala sixi kara yiraahdo wala sixi kara markaas wuxuu yiri waa ajaaba waxay ku jawaabeen الجمهور جمهورت بأن هذا التفريق كالجينتان لا يصح عن صحما لأن ما شيء منع الذي بوصفه sifadiisa wixii la diiday mamnuucin biasli asalkiisana waa la diiday wax banaana maa jumhuurta halkaasi ka bixi alcilm lamaa carafa markuu qeexay almusanifu musanifka alfiqa fiqigii markuu qeexay biannahu fiqigu macrifatu laxkaami axkaamtii garashadeeda inuu yahay axkaamti asharciyati sharciga loo nisbeeyey axkaamta alcamaliyati camalka loo nisbeeyey biadilati adiladeeda lagu garto adiladii atafsiiliyati kala saaridda loo nisbeeyey markuu sidaas ku soo qeexay fiqiga oo wadakera uu soo sheegay ana almacrifata macrifadu tashmalu inay shamlinaydo kulansanaydo alcilma cilmi iyo wadanna malo naasaba waa kasa jawaabki lamaada naasaba waxaa munaasab u noqday an yubayina inuu caddeeyo macna alcilmi cilmiga macnihiisa iyo wamaa shayga yalxaqu haleena bihi cilmiga cilmiga iyo waxa cilmi haleelaya inuu qeexo aa munaasab u noqotay wa huwa cilmiga waxaa haleelayaa adanu waa malaha daniga alqaalibu qaalibkaa falihaadaa munaasabadaas darteed caqada wuxuu guntay haada almabxasa baxdigan faqaala wuxuu yidhi alcilmu tacriifuhu alcilmu xoogaa intaas hadalkaas isku xir weeye oo munaasabada cilmi halkan loogu sheegu rabaa inuu keeno العلم علمي تعريفه قيحتان كيسي هذا محله العلم علمي إدراك الشيء وشيء إن لا صوريسته شيء إن لا صوريسته على ما قابنا الله صوريسته هو شيء عليه قابك وكسوغيه إدراكا صوريسي إدراك جاسو جازما قوان علمي وحال هذا شيء إن الصورة كيفته فيه هيفته أين كو قوان تنشكي كيغتشي وقاب كاس أبلغ إدراك جانا معني سوى التصور inaad suuraysato alcilmu cilmi uu yidhi idraaku shayi waa shayga suuraysigiisa calaa maa qaabna aad u suuraysato huwa shaygu calayhi qaabkaas uu ku dursugan yahay sida uu yahay inaad u fahamto weeye idraakan suuraysi jaaziman go-an wadaalika misaalkii ka idraaki ana alkulla shayga guud akbar inuu ka wen yahay min aljuzi qayb ka mid a hadda suurad albaabkan iyo masjidka yaa weyn waxaad aaminsantaho adiga kuu suuraysan in masaajidka weyn waana weliba kuu go-antaho waxa weeyaan shaki kaagama jiro saasaa la yidhaha cilmi waa shaygaad wax ka aaminsan tahay wax ka aaminsantahay xoogaa faqiya ku jira lama dhihi kara caqiida maaha waa shayaas qaab u taqaano wey saas aaminsanaad la yidhaha caqiidaa soo gelayda caqiidadana waa la kala fardi doonaa iyo wa ana niyata niyada shardun inay shardi tahay fil cibaadati cibaadada ninka faqiiha ah cibaadada wuxuu ogsoon yahay oo u haystaa hadduusan qofku niyeysan inaysan ansaxin maxaa l inama alacmaalu biniyaat saasuu aaminsan yahay marka waana u go-an tahay weliba fakaraja waxaa ku baxay biqawlina qowlkeenna idraaku shay aan ku hadalnay markaan leenahay shaygan in la suuraysto cadam idraak suuraysi la-aan wax suuradaba ma haysatid bilkuliya shaygan wax suuradaba kama haysatid wayusamaa waxaa lagu magacaabaa aljahl lbasiir jahli fududaa la yihahda xayla jahli dhibaato weyn lamaaha waa lagu baraa markaas mar haddaadan masaladii oqoon ma aqaan aad leeda if la weydiiyo wadalika milu an yus'ala waa in la weydiiyo shaksun qofaa la weydiinaa mataa kaanat goormay ahaatay gaswatu bedrin duulaankii beder goormay dhacday fayaqul wuxuu le laa adri ma aqaanin hadday ba kaasaa leeya sanadii labaad ee hijriyada bisha sagaalaad ramadaan toddobiyo tobankiisii maalin jumca ay dhacday alale waa qaadana waanu barana waa iska fulida kaas marka cadam isaaga la yidhahdaa tan markaasuu yidhi waxaraja waxaa ku baxay biqawlina qowlkeenna calaa maa huwa calayhi siduu yahay shaygu in loo suuraysto idraakuhu shayga in loo suuraysto calaa wejin qaab qaabkoo yukhaalifu khilaafa maa shay huwa shaygu calaa wejin in qaab loo suuraysto qaabkaasoo yukhaalifu khilaafa huwa wejku ma macno ayuu khilaafaa huwa shaygu calayhi macnaha uu ku sugan yahay macnaha uu ku sugan yahay qaab khilaafsan in loo suuraysto wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa aljahl almurakab kana jahl istisaarana la yidhahda shaygu siduu ahaa si khilaafsanaad u suuraysato idraaku shaygu in loo suuraysto calaa wejin qaab yukhaalifu khilaafaya maa macnaha huwa shaygu calayhi macnahaas uu ku sugan yahay shaygaanu macnuhu uu ku sugnaa si aan ahayn inaad u qaadato ويسمى waxa lagu magacaaba suuraysigaas aljahl almurakab jahl murakab ala jahl istisara sababtoo shaygi ma yaqaan waa jahl naftiisana waa ka jaahil inuu yaqaan isku haysta naftiisu mogta jaahil ka tahay shaygi ma yaqaan naftiisina waa ka jaahil inay naftiisu taqaan u haysta marka shaygina waa ka jaahil naftiisana ka jaahil milu an yusala in la weydiiyo mataa kaanad goormay ahayd qaswatu badri markaasuu leeyahay saqata cala alkhabiiri ehelka ninkii u ahaayad weydiida fayaquulu wuxuu leeyahay fi sanati haalita sanadii saddexaad ay ahayd oo min alhijri jirin ah uu leeyahay hadaad tidhaahdo war ka joog wuxuu leeya ya hadde dadkan wax u sheegi jirin annagaa ku kuu sheegina naga dhegayso kaasa ugu darno kaasa ugu daran qofka waa musiiba markaasoo kale markuu shaacirku leeyahay weeye jahilta وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري جاهل باطهاي اسم الأوي الله يكاك أويسي إن جاهل أنا وحكو برا لهاي آه. أنا وحكو برا لهاي حكمها اللابين كلي يقصوا كاد دعية مركة هوري إن هذا أوي مركة وامدة أغو مصيبة أغو در وامدة وخرجت وحا كبحي بقولنا قول كنا إدراكا جازما أنيري سوريسي قوان سورة قبكا أوهاي سوان أو قوانتا waxaa ku baxay idraaku shay shayga suuraysigiisa idraakan suuraysi idraagaas oo kayra jaazimi aan go'nayn bixaytu meel ayuusan go'nayn yaxtamilu ay suurtagal tahay cindahu cinda almudrik qofka wax suuraysanaa an yakuuna inuu shaygaanu yahay calaa kayri lwejhi qaabkii si aan ahayn alladii wejkii adrakow shayga uu suuraystay wuxuu leeyahay suurtagal waxaa sidaan hadda weeye waxaana suurtagal ah sidaan aan u haysto inuusan ahayn waa dhici karta leey uma go'no meel uma saarno waa sidaan uu leey waana dhici kartaa sida inaysan ahayn uu leey qofkan mudriga wax suuraysanaya shay ixtimaal kale agtiisa yaalla markaasuu yidhi kharaja waxaa ku baxay biqawlina qawlkeena aan idhi idraakan jaaziman idraaku shay shayga suuraysigiisa idraakan suuraysi idraagkaasoo kayra jaazimin aan go'nayn bixaysu meeluusan go'nayn yaxtamilu ay suurtagal tahay cindahu cinda almudrik qofka wax suuraysanaa an yakuuna inuu ahaado huwa shayga shaygu inuu yahay agtiisa ka suurtagala calaa kayrilwejhi qaabkiisi aan ahayn alladii wejkii adrakow asagu shayga uu suuraystay falaa yusamaa laguma magacaabo daalika suuraysigaas cilman lama yidhaahdo lama yidhahdee magacyaal kale uu leeyahay uma inta rajaxa hadduu rajaxsanaado cindahu qofka mudriga agtiisa axadul ixtimaalayni labada ixtimaal midkood wuxuu leeyahay shaygan boqol kiiba sagaashan waa saas saas inuu yahayna waa dhici karta boqol kiiba toban ixtimaal daciifa wey haddii labada ixtimaal midka raajixsan yahay faraajixu midka raajixahu dannun danniyaa la yidhaahdaa walmarjuuxu kan laga raajixsan yahay o laga miisaanka badan yahayna wahmun ismoodsiisaa la yidhaahdaa wa in tasaawal amraani labada arrimood agtiisa hadday ku siman yihin uu leeyahay ma sidaana mase waa sidaa ma sidaana mase waa sidaa mid u raajixa ma jiro فهو شك شك يا ليلى ولا شك يا ليلى علم لما يرى وبهذا waxa weyn hadalkaas aan soo sheegnay dhamaan jumladu hadalku soo sheegay dhabu ku ishaara وبهذا madkuurkaas sababtiis tabayana waxa noogu soo cadaaday anna ta'alluqa idraaki suuraysiga ta'alluqiisa bil ashyaa shayaalka uu ku ta'alluqo qaababka loo suuraysto ashyaada kal aasi sida soo socotay inay tahay suuraysiga ashyaada la suuraysta waa lixdan shay oo soo socotay noqon kartaa الأول علم وعلم وهو علم وحل إرادة إدراك الشيء شيء الله سوريسته على ما هو عليه سدو يهي الله سوريسته إدراك سوريس الجازم انقعان الثاني جهل بسيط جهل جهل مفضوط وهو جهل فضوط وحل إرادة عدم عدم إدراك سوريس الآن بالكلية وح سورة رقم هايسته ما قرر أيو إسئلي وجهل مش شيء كجهل لكن نفسي سوايا الثالث كان صدحات جهل المركب وجهل ليس صاري وهو جهل المركب كا إدراك الشيء والشيء إن الله صوريته على وجه قاب يخالف خلافة ما معناها هو الشيء عليه معناه كدل سويه سيدو يهي سيان حين أتوقع طبعا وجهل المركبة شيء هنا ما تقاند نص هذا ما تقاند الرابع ظنه ومله وهو ظن وحل هذا إدراك الشيء شيء إن الله صوريته إلا صوريته مع احتمال ضد ايضا لدنا صورة قالوا لي هي ضدك مرتوح لغا ميسان بنين شيغا وا سدا صليدا بقولكي سغاشا inuu saas yahayna waa dhici karta leedahay usi badin ma inuu saas yahay aad leedahay dhanay kuugu badanta dhanka badana dhannigiya dhanka kalena waa wahmigi alkhamis wahmi وهو وهمي وعلى إدراك الشيء شيء إن لا صوريسته إن لا صوريسته مع احتمال ضد أيضا ضد صورة قالوا لي هي ضد كراجع الميزان طبعا هل هذا سيدا mana u malaynayo sidaan uma xoog badneen saas inuu yahayba dhici kartaba oo u badan yahayba dhankan marka waa wax yaroo daciifa daciif aada ugu malaynaya dhankaas kale u badan yahay dhankan daciifka way wahmigo asaasi shakun weeye wahuwa idraaku shay waa shayga in la suuraysto maca ixtimaali dibdin musaawin ayadoo ixtimaal la siman una jiro calada shaygu waa sida sidan inuu yahay waa dhici kartaa kollayba labada miduu yahay ima kala rajaxna aad leedahay labadoodu waa kuu siisiman yihin wallahu subxaana watacala aclam sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed